bismillahi raxmaan raxiim marka hore rujada waa mid ilaah xaggiisa ku xiran dabcan waxay ku qasban yihiin inay gabdho soo gudbiyaan waayo waa aragtay hadda galmudug wuxuu noqday dowlad goboleedka ugu horeeyay ee gabdhaha sanatarada ay kusoo baasaan oo maaragta la ogolaado lana ansixiyo dabcan ayagana waajibay ku tahay inay gabdhaha ogolaadaan oo rajeyneyno inay maanta ay tahay wakti aan lala haynin fursad lagu diro timeka oo waktiga doorashooyinka maaragtay lagu soo hayaan kaabida waxaan rajeyneynaa guul gabdhaha soomaaliyeedna waxaan u rajeynayaa inay kusoo dhici doonaan saddexdaas maamul dabcan gabadha mar walba caqabadaha haysta waa qabiilka qabiilkao markaas u arkaayo inaanay gabadhu ayna mudnayn dabcan gabdhaha soomaaliyeedna waxay xaq u leeyihiin in la doorto ay wax doortaan
waan gartay ma laga yaabaa in haddana mar kale ay difiraan qoondadii habeenka maamuladani iminka howshaasi ku jira
horta dowladda soomaaliya waa dowladda u heshiisiin waayo marka si marka loo fiiriyo dadka ragga soomaaliyeed qabaa-iladii xildhibaanada la siiyey oo aan ku filnaynin markaa aragtid marka iyaga isaysadkooda sida waxa loogu kala wado sida ay kala yihiin saddex kuma filna marka marka jufo jufo usii kala baxaan marka qoyskii shala gabar xildhibaana keena maanta wuxuu isku dayaaya inuu keeno maarata wiil oo qabiilada kale ay qaataan qabiilada kale cusbaan waxaysi leeyihiin gabadha reerkan awalba keenay ha keenaan ama se habeen la iska daayo xalku waxay u arkaayeen inay waajib tahay inay rag soo wada baxaan marka caqabado badanaa jira isku tuurtuur oo marka dabcan gabdhaha soomaaliyeedna isku tuurtuur ma galaan laakiin waxaan rajeynayna inay gabdho soo baxaan wixii lagu heshiiyey lagu ballamay waa in laga dhabeeyo marka taasa ayaga hortaalla madaxweyneyaashii saxeixayna haddii ayaguna waxay ku qasbayeen odayaashii salaadiinta iyo ugaasyadii dhammaantood in ay maaragtay iswaafajiyaan qoraalkii iyo wixii la ansixiyey oo ilaa madaxweyne iyo iyagoo gobolada ka socday ay maaragta noloshii ay kasoo baxday shirka nolosha oo ku gabagaboobay in gabadha reerka aan keenin mar walba calaamisaal taagnay noqdeen taasaana anaga waxmaxooda oo loo qaateena nala ah laakiin ragga qabiiladu waxay jecel yihiin gabdhaha maxaa koontada daba dhigay koontada adinku waa maxay koontadan magaalaa keentay koontadan ilaa xilliga kumeel gaarkaa lawaday ilaa garowe iyo ilaa iyo meeshaan garowan garowto gabdhahu way qaylinayeen waa wax iyagu ay xal u arkeen sida maaragtay wax qaban four pointy five oo la qaadan lahaa ama soomaaliya soo dhex mari lahaa male waxayna noolo araa waxay aragtidayda aniga ila tahay marka inay gabdhaha soomaaliyeed ayaguna ay maaragtay waxyaabaha jira iyo mugdiga ee ragga soomaaliyeed ku kala jira iyaguna u baahan in la samaka bixiyo oo u baahan dulqaad in ay gabdhuhu ku dadaalaan si degan oo ay ku doortaan ay ku doonaan xaquuqda ka maqan kaasoo ah boqolkiiba soddon in koontada haweenka lasoo buuxiyo waan gartay odayaasha qaar oo caqabadaha ay kaga yimaadeen habeenka soomaaliyeed iyagu waxay ku andacoonayaan haddii tirada boqolkiiba soddon la siiyo habeenka tan doorashadani midda xigtana waxaa laga yaabaa ay isleeyihiin oo walaac ay ka qabaan in tiro intaa ka badanna ay haddana soo bandhigtaan
ma gabdhaha wax dambay soo bandhiganayaan male ttbarsidayaas konto boqolkiiba soddonkaas da yeelaan waxaan u malaynayaa wax meel lagu soo bandhigo waadaweyd xilligii kumeelgaarka gabdhaha afar iyo toban ay haysteen ay ha deertaan marka in inta dhiman hal un buuxiyo waayo intii hore horey gabdhaha u keentana gabdhaha keena marka haddii boqolkiiba soddonkaas la helo gabdhaha soomaaliyeed waajib waxaa ku ah inay iyaguna maaragtay ay dulqaataan oo ay ku dadaalaan qaabkii maaragtay lagu xalin lahaa ayna ku heli lahayn xaqooda kaasoo aniga ila muuqato gabadha haddii wiil ku silaado inay tartanto haddii gabadha gaba kale loo keenan inay la tartanto oo ay ku kalsoonaato qabiilkeeda iyo maaragtay tety bersantiga keliya anaga maa waxaa ku dheganaa laakiin waxaan u taaganahay gabdhuhu inay u tartamaan xilkaas kuraastoodana loo madax baneeyo oo gabdhuhu gabadhaas ay gabar la tartami karto haddaan gabar lahayna in lagu gudbaan jecelna anaga oo ay ahaato calaamad loo taagano maamulkaas uu soo gudbiyo aan laga aqbalin
waan gartay adigu ma is leedahay tirada boqolkii soddon haddii ay dumarku ku guulaystaan oo ay u dhammaystirmato in wax badan ay ka bedeli karaan siyaasadda dalka way ka bedeli karaan waayo hogaaminta shan iyo labaatanka sano ee lasoo dhaafay gabdhaha soomaaliya waxay ahayn kuwo u taagan badbaadinta iyo sama samaqabixinta dadka iyo deegaankaba marka haddii gabdhaha soomaaliyeed oo runtii aan isleenahay ma aha beenahoosa ma aha gabdhuhu ma aha kuwo maaragtay dhibaato iyo caqabad dalka iyo dadka ku ah hooyada soomaaliyeed ixtiraam iyo darajay ka mudantaha ragga soomaaliyeed waxa aan jecelna wada raadinayna waxay tahay in soomaaliya ay soomaaliyadeeda kusoo noqoto in soomaaliya dadkan wada dhashay iyo wada eerka ah iyo dili iyo xididka cibaalka ah inay nabadda wada qaataan in dib heshiisiin la gaaro in soomaaliya ay dowlad ka shaqayso gabdhuhu ma aynan kuwo gacnaa ulaaban ulaaban yihiin oo daawadayaalah ma aynu waxay ahayn kuwo nabad curyaala u dhimanaaya u taagan habeen iyo maalinna ka shaqaynaya horumarka iyo bilicda dadka iyo dalkaba marka waxaan isleeyahay gabdhaha soomaaliyeed wax badan ay bedeli karaan marka loo fiiriyo dhanka cadaaladda marka loo fiiriyo dhanka federalismka oo hadda maaragtay aada loogu adagoo nugul cusub inay hooyada soomaaliyeed ayagoo ay shan shan maaragtay carruura bayleeda laga yaabo saddex ama afar inay kala aaba yihiin oo ay qabaayilo kala duwan ayagaa dhashay ayagaana taqaana sida laysugu dhaqi karo reeraad u dhashay reerna waad u dhacday haddana sida loola noolaanayo keedii reerkeedii la dilaayo iyo labada jufo oo maaragtay carruurteedii iyo iyada kuway ka dhalatay oo isleynayaan ay gabdhaha soomaaliyeed kusoo dhex noolaayeen waxay waxay ku noolaayeen iyadoo maaragtay dhibaatada ugu badan oo dalka ka dhacaya waxa ay taabanaysan ay ahayn haweenka soomaaliyeed oo meel u fiyo aanay jirinin kaa dhimay kugu dhimayo gabdhaha soomaaliyeed soo mareen marka ani waxay iila muuqataa in gabdhuhu ay wax badan bedeli doonaan dhanka horumarka dhanka cadaaladda dhanka dugdhufka waxaan isleeyahay haddii ay gabdhuhu helaan boqolkiiba soddon waxaa yaraanayo isdabmarsiinta cadaalad darrada eexda iyo iyo musuqmaasuqada intaba waa lagu gudbaayaan islaana aada baad u mahadsan tahay guddoomiye